agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta somalilan doctor maxamed cabdi hergee yaa geeka dawooyin iyo alaab caafimaad oo lanka tira galay walkuqobadowka xaaladda degdegee usi sababow shuban biyoodka iyo xaalado isbitaalada kula wareegay hay-adda yunisef munaasabad kooban oo dawooyinkuun la kala shal wareegay iyo kudheeday xarunta keydka dawooyinka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan wayna goobroog ku hayay madaxda keydka dawooyinka ee wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka iyo mas-uuliyiinku dareertay hay-adda yunisef agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka doctor maxamed cabdi hergeeye oo si rasmeed dawooyinkun iyo weliba calaabtun caafimaad oo lonkatira galay xarumo caafimaad ee kiyaala somalilan usukul wareegay hay-adda yunisef ka dheeraday muhiimada yeelata dawooyinku wayna wasaaradda iyo weliba use sheegay in dadaalaka biyahayta sidii an xakameeya lahayd waani an ku horseeda lahayd xaalado degdega ee use kakooyo shuban biyoodka iyo xaalado kale degdega ee ku dhow isbitaalada agaasimaha ayaan mahadnagay hay-adda yunisef taageerada iyo weliba wadashaqaynta iyo mar walbiya la garab suranta runtii maanta waa maalin weyn oo sharaf u ah wasaaradda horumarinta caafimaadka oo aanu halkan kula wareegayno dawooyin iyo agab kale oo caafimaad oo intiisa badan muhiimad u ah sidii looga hortegi lahaa xanuun dilaacyada gaar ahaan xanuunyada ay keenaan biyaha ka dhasha acute wateridariaha laysku yidhaahdo runtii muddooyinkii u dambeysay waxaa soo baxayey in meelo yaroo kookooban uu ka soo baxayo xanuunka degdega ahee shubanka ahi kaasoo runtii ay wasaaraddu ay doonaysay inay si degdega uga howlgasho horena uga howlgashay meelo ka mida magaalada hargeysa iyo meelo ka mid ah wajaale intaba waxaa kaysas baa imanayey kaysaskaasi oo runtii aanu doonayno amba aanu hore ugu talagalay in si degdega looga howlgalo dawadan iyo qalabkan iyo agabkan caafimaad ee maanta unisef ay ku wareejinayso wasaaraddu waxay wax weyn ka tarayaan sidii looga hortegi lahaa inay yimaadaan xanuun dilaacyo gaar ahaan xanuunyada ama xanuunada ku fida xagga biyaha ee la yidhaahdo acute wateridariaha kuwaasoo runtii marka ay dilaacaan ee dhibaato weyn u geysta bulshooyinka waxaa muddadii u dambeysay cusbitaalka wajaale imanayey kaysas dhinaca etoobiya ka imanaya oo runtii leh shuban biyood xooga kaas oo runtii ay wasaaraddu horena u geysay agabkii looga baahnaa halkaa iyo dawadii looga baahnaa iminkana la doonayo in tiimam ay tagaan oo laga war doono oo laga howlgalo runtii xaaladda way fiicantaoo gacantaan ku haynaa laakiin waxaan doonaynaa inaanu halkaa dhaafin oo aanay soo gaadhin dhinaceena somalilan dhammaan kaysaska yimid cusbitaalka wajaale waa kaysas ka soo gudbay dhinaca xuduudda ma jiro kaysas wajaale gudaheega ah oo runtii shubankaasi lagu arkay marka waxaan doonaynaa in runtii la siiyo oo loo qaybiyo colorintii biyaha lagu sifaynayey isla markaana waxaan diyaarinaynaa agabkii haddiiba uu shuban yimaado lagu daaweyn lahaa dadka oo ah kidadkii medical kitka ahaa ee ay ka mid ahaayeen o r s t iyo infusionkii iyo antibioticii la siin lahaa haddii ay dadka uu shuban ay dareemaan intiiba waa diyaar aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hay-adda unisef waxaananu leenahay unisef waa hay-adaha ugu ballaadhan ama ugu xooga weyn ee la shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka ee kala shaqeeya dhinacyo badan iyo qaybo badan oo wooshku ka mid yahay oo uu ka mid yahay healthku oo uu ka mid yahay nutritionku oo uu ka mid yahay tallaalada iyo wixii la midihii dhinacyo kala duwan ee kala shaqaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wacyigelinta intaba aad baad u mahadsantihiin tank you for your support waxaanan ku dadaali doonnaa in si deg dega loogu howlgalo oo halkii looga baahan yahay isla markaaba la geeyo sidii horeba caadada u ahayd qaybta daawooyinka ee wasaaradda oo haysa xogta meelaha looga baahan yahay dawooyinkan aad iyo aad baad u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu